mashruucan oo la bilaabay dhammaadkii sanadii labada kun iyo labaatan afartii iyo si rasmi ah la hangebagebeeyey labada kun labaatan iyo shanta kaasoo ah tallaabo muhiima oo laga xoojiyay kaabayaalka ciidamada booliska gobolada shalgidisane puntland munaasabada laga wareejiyay dhismayaalkii weliba ku dhiiday magaalada garoobe ee caasimada maamulka eseya walina gobro ku haya mas-uuliyiin ku tirsan dowladda iyo saraakiil sare oo ku tirsan ciidamada booliska dhismayaalkan cusub iyo weliba qayb ka yihiin qorshaha biliiryoka dowladda puntland iyo kafadayta horumarinta amniga iyo casriyeynta adeegyada booliska dalka taasoo galan ku jeesidi doonta sugowka xasiloonida ilaalinta muwaadiniinta iyo kobcinta kalsoonida shacabka taliya ku-xigeenka koowaad ee ciidamada booliska puntland saray guuto ceydiid axmed nuur iyo si rasmi aan la wareegay dukumentiyada sagaalka dhisma ee cusub oo lanka talgalay ciidamada booliska puntland taasoo iyo maalgeliyday dowladda imaaraadka carabta islamarkaana uusa hirgeliyay taliska booliska puntland taliya ayaa sheegay inti ka boolis aan iyo ku faa'iidaysto doonan dhismayaalkaas lan dhisi waana ku mahadnagi saaka waxa sharaf iyo qadaran iyo qiima inoo ah ilaahay mahadiis alxamdulilah rabbilcaalamiin inaynu joogno shirkeenna kana uu yahay shirkii aynu ku soo gebagabaynay dhismaha mashruuca ciidanka booliiska ee inaga caawisay dowladda imaaraadku dhismihiisa dowladduna ay fulisay oo soo bilaabmay labaatankii bishii koobiyo tobnaad laba kun iyo afar iyo labaatan noo soo bilowday oo ka koobnaa sagaal mashruuc oo ciidanka booliisku leeyahay aad iyo aad ilaahay mahadi weeye wax lagu faano weeye waxaanu uga mahad celinaynaa marka hore madaxweynaheenna iyo dowladda puntland si gaara haddana fulinteeda iyo bixinteeda noogu deeqday dowladda imaaraadka carabta oo ay fulinaysay shirkadda sixa oo manajerkeedu yahay ismaaciil iyo injineer maxamed yare oo ah mas-uuliyiinta fulinaysay mashruuca gacanta ku haysay runtii aan si weyn uga mahad celinayno wada shaqaynta dhow iyo dadaalka iyo sida ay ugu yahay dhismo dhammaystiran oo quruxdiisa iyo haybadiisa iyo maxaanku dhahday tayadiisuba aad iyo aad u wanaagsan tahay idinka mahad celinaynaa marka maanta waxaan idinku soo dhaweynaynaa xafiiska taliska guud inaad maanta halkan kula kala wareegno dokumentigii dhammaystiran oo sagaalka mashruucba sagaal dokumenti laga soo sameeyey oo dhinacayga yaallo oo dhaxalgal u noqon doona in loo dhigo xafiiska taliska booliiska oo laadaan si wax kasta oo ku soo kordha ama qaabka dhismihiisu yahay korontada loo geliyey biyaha loo geliyey cillada hadday timaado wax kasta oo si dhammaystiran laga raaraaci karo uu leeyahay oo kayd u yaalla uu yahay iyadana waa idinka mahad celinaynaa ay soo diyaariyeen inta kaleeto waa mahad celin aanu guud ahaan idinku mahad celinayno idinku habalyaynayno sida dhow ee hawsha aad u fuliseen oo saaxiibtinimo dhow markii dadku hawlaha galaan la wada shaqeeyo waxa ama dhaliil bay yeelataa ama ammaan bay yeelataa runtii waxaad yeelateen ammaan iyo sharaf aanu idiin hayno marka waxaan leenahay kusoo dhowaada
maamulka puntland iyo dadaalanka jara sidii uusan horumari lahay kaabayaalka ciidamada booliska puntland si oon gudan waajibaasho dastuuriga eh